magacayga axmed maxamed cusmaan maasha allah aada si fiican ayaan u arkaa dagaalkan maanta dhacay markaan maqlay dabinta tooska oo ku jirto aad ayaan ula farxay suxuurteeda aad ay u kacsan tahay maanta haa mar walba waan la socdaa wax walba laga sheegay idaacadda dhan waa la socdaa ilay ka bixis ilay kasoo gelaysa dhan waa la socdaa dagaal aad maqasha kii kugu horrey miyaa kan mise dagaallo horood maqashaa jira meme dagaalo hore oo waaweyn aan maqlay mar hore ahaa haa aad aan u faraxsanahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waxaad kusoo dhawaataa idaacadda islaamiga alfurqaan adigu ku bilaabay magacaada bismi illah alxamdulilahi rabbilcaalamiin magacayga ismaaciil maxamed deere dagaalka ka dhacay saaka aadan yabaal aad baan ugu faraxsannahay oo dhibaatada lagu gaarsiiyey qolada murtadiinta al-uusta e taasaan caawada aan faraxeeda iyo rajaa iyo aan aad u soo dhaweynaynaa hadda farxad badan baa noola sheegaya in hadda ragga saraakiilla gacanta laga hayo alxamdulilah taas waan soo dhaweynaynaa marka idinka ka odayaal ahaan saldhiggii ugu weynay waaye ee aadyabaal oo muddooyinkii dambeba ay isku aruursanayeen marka in saldhigaas la weeraro qaybna nolosha lagu qabto aragtidiina ka waran walahi arrintan wax weyn bay noo tahay aad baan u farxnay aad baan u farxnay saaka farxana wax lasoo koobi kara ma aha saldhiggii murtadiinta ugu weynaa saa gacanta lagu hayo saraakiil badan gacanta ay ku jiraan waxaas hadda hadafkan wax lasoo koobi kara alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan mujaahidiinta ku mahadsan alxamdulilah aad baan usoo dhaweynaa arrintaa iyada wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waa ku dhawahay idaacadda alfurqaan jazaakum allahu khayr magacayga haddaan sheego waxaa la yidhaha suldaan macalin maxamed cabdiduwa ahna afhayaanka odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka ee jubbada hoose alxamdulilah waa ku dhawahay idaacadda walal alxamdu lilah alxamdu lilah alxamdu lilah allahu akbar allahu akbar allahu akbar ilaahay baa mahad iskale saakay shucuuftayda iyo farxadayda mid la koobi kara ma aha ilaahay baa subxaana watacaala mahad siinaynaa oon ugu mahad celinaynaa in badan oo ugu shukrinaynaa nimcadaas ilaahay uuna siiyey cadowgiisana allah subxaana watacaala uu rucbi iyo zalzaal uu ku riday qaar gacanta mujaahidiinta ilaahay uu ku baabiyey ilaahay ku cadaabay iyo qaar gacanta mujaahidiinta allah subxana watacaala uu soo geliyey ilaahdaana mahaddaa iskale subxaana wataala ilahay baan aad ugu shukrinaynaa farxadeennana mid la koobi kara mahasaaka haddaan nahay odayaasha ku dhaqanka shareecada ee islaamiga calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu magacaygu waa cabdiraxmaan axmed waxaan joogaa degmada jamaame alxamdu lilaah ilaah baa mahad iska leh saakay waan faraxsannahay alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin waayo aadan yabaal cadowga ilaahay tabaaraka watacaala waa jabiyey ilaahay tabaaraka watacaala waxaan u weydiinaynaa inuu usii dhammaystiro alxamdulilah waana ku faraxsannahay sababtoo ah ragga gaalada ah ilaahay tabaaraka watacaala wuxuu u ballan qaaday inay jabayaan saakayne waa la arkay horna waa loo arkay haddana waa la arkayaa insha allahu tacaala ummadda muslimiintana ilaahay wuxuu u ballanqaaday guul gaaladana inuu ilaahay jabanayo ayuu u ballanqaaday ilaahay tabaaraka watacaala wuxuu leeyahay dalika biana allaha mawla aladiina aamanuu waana alkaafiriina laa mawlaa lahum gaaladuu gargaar ma lahan ibliis ayaa u sheekaynahayo hindidiila ayay ku nool yihiin marna haddii ummadda muslimiintii ay kusoo duushana waxaa weeyaan inay iska dhicin kara ilaah baa noo sheegay mar kasta waxaa sarrayn leh ummadda muslimiinta ayaa sarrayn leh ilaahi tabaaraka watacaala wuxuu leeyahy wallahu gaalibun calaa amrih walaakina aktara annaasi laa yaclamuun aayad kale ilahi tabaraka wataala wuxuu ku leeyahy kataba allahu laaglibanna ana warusulii ina allaha qawiyun casiiz aayadooyinka qur-aanka markaad u fiiriso iyo ayaga hadda inay soo degeenaaba moodaabo ilaahay tabaaraka watacaala ummaddii guulaysanayso wuu sheegay acdaadeenna waxaan leeyahay intay goor goor tahay ha soo toobad keenaan ilaahay tabaaraka watacaala ha u laabtaan intaas ayaan leeyahay ilaahay amarkiisana waa kii shaqaynayo ilaahay tabaaraka watacaala ballan kama baxayo asaana noo ballan qaaday inaan guulaysanayno insha allahu tacala intaasaan dhihi lahaa wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu magacay waa maxamed cali xuseen maxmed nin yaraa tahay ka waranba shucuurtaada adigaba dagaal maa lagu sheegay mise waaba la socotayba xaaladda xaalad waa la socda idaacad waa dhegeystaa haye ma shucuurtaada ka waran maanta aad aan faraxsannahay aadan yabaal oo mujaahidiin gacanta ku dhigaan ilaahay mahadiisa magacaygu waa qaliyey dhalinyarta ku nool degmada jamaame walaal weerarka ka dhacay degmada aadan yabaal waan soo dhaweynaynaa bulshada ku nool degmada jamaame haddanaano waan soo dhaweynaynaa weerarkaas allahu akbar allahu akbar allahu akbar aan leeyahay shucuurta iyo dareenkeeda aad buu u kacsan yahay hadda saan ujeedid raadiga gacanta ku wataa idaacadda islaamiga alfurqaan tabinta tooska waan dhegeysanaya saaka markaan soo kacbo mar markaan shita raadiyaha isku markiiba tabinta tooska ayaan ku jiray aad baan u farxay walaal waan soo dhaweynaynaa weerarkaas ka dhacay degmada aadan yabaal cagmarinta ah waxaan weli waxaanse idaacaddan quraan kasi dhegaystabo jarnaalyaalka ilaa hadda waxaa la jaanay cirib meel ay dhigaan ciidamada hogaamina waxaa dhe lama ogaal yidhi Eh, qaar kale hororeen qaarna waxaa le nolosha lagu dilay qaarna waxaa le la qabtay walaal waan soo dhaweynaynaa weerarka ka dhacay degmada aadan yabaal waan soo dhaweynaynaa waxaa halkan baaqa u jeedinayaa anigoo fursadan kafacsana- kafa- ka faa'iidaysana waxaan baaqa u jeeda anigoo qali ah waxaan leeyahay dhammaan dadka oo jihaadka ka fadhiyo fadhiga ka kaca war jihaadka garab istaaga naf iyo maal ku bixiya dhalinyarta waxaan u baaqayaa war jihaadka u kaca u kacaan leeyahay ciidamada mujaahidiinta garab istaaga jihaadka waa xilliga waxay tahaynta maanta jihaadka lagu kaclahay jihaadka waa waajib salaada oo kaleeta taasaan leeyahay waa mahadsantiin weerarka waan soo dhaweynaynaa haddaan nahno bulshada ku nool degmada jamaame waan soo dhaweynaynaa weerarka taasaan leeyahay waa mahadsantiin wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu waan dhowahay nama- magacayga waa nabadoon caaqil abu cabdiraxmaan Ee, nabadoon ay saaki ciidamada mujaahidiinta waxay weerar ku qaadeen degmada aadibaal ee gobolka shabeellada dhexe ka waran marka shucuurtaas sideed u aragtaa alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin nabiyina maxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin Een, allahu akbar allahu akbar allahu akbar Een, shucuurtaydu iyo midda aan isleeyahay dadka muslimiinta ah oo qalbigooda waqooyi oo dhan maanta shucuur wax la soo koobi kara maaha farxad aad u ballaaran iyo guul aad u ballaaran buu Ila- ilaahay subxaanahu watacaala muslimiinta siiyey ama dalka ha joogeena ama dibadda ha joogeena qof kasta oo muslina maanta wax lagu farxo oo ilaahay loogu dhowaado yaa ka dhacay meesha farxadda iyadana wax la soo koobi kara adeer maaha ciidamada dowladda federaalka ee ku sugnaa degmada aadan yabaal ee muddooyinkii lasoo dhaafay waxay weeraro ka socdeen isla gobolka shabeellada dhexe dowladda federaalka waxay- federaalka waxay kaga dhigan tahay jabka ugu dambeeyaan horta dowladda uma aqaano waxaan u aqaanaa murtadiin dabadhilif ah oo caamiliin ah oo shisheeya caamiliin ah weliba haddii hadda hal dowle ahaan lahayd waxay ahaan lahayd boqol toban dowle oo islahayn bay caamiliin u yihiin anu horta dowladda uma aqaan taa markaan ka gudbo waxay ugu dhigan tahay jabkii ugu dambeeyey sababtoo ah aadan yabaalna waa meeshii ugu dambeysay Ee, waxaan ognahay baryahan dambe in ee, nimanka saraakiisha ahaa iyo ciidamadii forumaha ka cararay ee u gegsan waayey mujaahidiinta xabadooda ee ka cararhayay inay xirxirayeen shuuta oo ah ninka maxkamadda maxkamadda daaquudka u joogo iyo odowa inay xirxirayeen aadan yabaa lafteeda ay rag badan ku xirnaayeen ayagii ayaa saaka ka cararay meesha waana hogaanka ugu sarreeyey nimanka daaquudka hoga- ee, oo murtadiinta ah hogaanka ugu sarreeyey wey labadaa nin oo midna maxkamadda uu u fadhiyey ninna lalahaa ciidankuu xukuma marka waa jabka ugu dambeeyey meel aan laga soo noqon karin oon laga kaban karin oo laga soo noqonaynin wey wax maanta u dambeeyo kale oo waan isleenahayna ma jiraan sidaasaan isleeyahay maanta waa meesha ugu dambeysay waxay oga dhigan tahay dad baaba'ay een, oo si annagu waxaan taariikhda shareecada islaamka ku haynaa qarniyo hore ummado hore iyo qooman hore inay jireen aan meelay ka gu- ay degan yihiin aanan arag qoomanka hore oo baaba'ay bay la mid yihiin qoonkan wuu baaba'ay waana u dhammaatay waqtigoodana waa soo afjarmay allah subxaanahu watacaala baana uga mahad celinaynaa wax kastoo ilaahay u abuurayna waqti bay leeyihiin waqtiga ay ku dhammaadaanna way leeyihiin geedkaad xataa arkaysid mar buu angegahayaa oo oo- oo angegahaya oo ge- eh, maxay ahayd waqtiga dhammaanaya qofka bani aadamka mar buu saacaddiisa dhammaanaya oo dhimanaya marka waqtigii ay angeg ay u dhammaatay oo waqtigooda u dhammaatay saacaddooda inay oga- ay tahay bay oga dhigan tahan u arkaa insha allahu tacaala Een, anoo kaga faa'iidaysanayo een, meeshan walaal adeecadda anoo kaga faa'iidaysanayo waxaan baaq u dirahayaa ummadda soomaaliyeed oo muslimiinta meel kastoo joogaan waxaa kaloon baaq u diri rabaa insha allahu tacaala qolada murtidiinta ah Een, horta ummadda soomaaliyeed oo muslimiinta ah waxaan leeyahay meel kastoo joogaanba warbaalkan waxaan waa dhammaadeen ayaan lagu kadsoomin ciddii ool kadsooneed iyo ciddaan kadsooneenba jihaadkan socdo ha laga qayb galo oo cadowga ilaahay wuu jabaye waxba badan ma harin ha la israaciyo oo qoryihiina qaata oo weliba khaasatan dadweynaha muslimiinta oo shucuubta xamar joogo oo la duleystay guryahoodii la qaatay hantidoodii la dhacay waxaan leeyahay cadowga ilaahay iska dulqaado hubkiina qaato intaas waxaan ugu baaqayaa dadka muslimiinta ah meel kastoo ay joogaan waxaa kaloon u baaqayaa nimanka murtidiinta ah oo ilmaha yar yar oo dhallinyarada ah oo ama midba meel la geeyo oo lagu soo qofulay waxyaalaha xunxun waxaan leeyahay dowlad meeshaa kama jirto waana dhammaatay ilaahay u toobad keena intay seefta muslimiinta idinku dhicin intaadan halaagsamin waad aragteen boqol meelood baad ku halaagsanteen maanta maxaabiistii baa lagu hayaa meesha la yidhaahdo aadan yabaal baktigii baa daadsan intaan laydin soo gaarin allah subxaanahu wa tacaala u toobad keena isu soo dhiiba mujaahidiinta waa laydin cafinayaa waxay ahaydi waa laydin naxariisanayaa waxaan qurunka iyo baktiga aad ku jirtaan iyo ridnimada ka soo baxo waxa maanta adduunka idinku dhacay wax aakhare idinkaga dambeeya unbaa kasii daran intaasaan ayagana ugu baaqi lahaa insha allahu tacaala asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaad kusoo dhawaataa idaacadda islaamiga alfurqaan adigu ku bilaabi magaca وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مقعيقوا أم عبد الله waxaan ahay haweenka muslimaadka ku dhaqan gobolka jubbada hoose gaar ahaan jamaame alxamdulilah allahu akbar allahu akbar ilaahi subxaana watacaala ayaa ku mahadsan alxamdulilah ilaahi subxaana watacaala ku mahadsan ayagaa maanta jab dhabarka loo saariyey waa waa ku faraxsannahay farxad darteeda hababada hataa waa toosin la-naha maanta alxamdulilah ilaahi subxaana watacaala ayaa ku mahadsan waxaan leeyahay mujaahidiinta meel walbood joogtiin sabri ee sugnaada cadowgan oo ilaahay subxaana watacaala oo kitaabkiisa hoos dhigay oo gaalada u sabraayo idinkana kitaabka ilaahay subxaana watacaala kor u qaadaysiin ku sabra wax ka horeeya ma jirto jahanamo ayaa ku- ka horeysa idinkana ilaahay wuxuu nii ballanqaaday janno sabr ee sugnaado allah nasrallaahi qariiba nasriga waa dhashay insha allah ku sabraan in leeyahay waxaan leeyahay murtadiinta joogaan aadan yabaal iyo muqdisho iyo zoonaheedaba waxaan leeyahay issoo dhiiba tooba keena haddaadan tooba keenin wallaahi oo bilaahi oo tallaahi wiilasheena saddex iyo toban jirka ah ayaa gacanta niigu soo dhigay maxaabiistiina iyo iyo qurankiina anigoo dumar ah haddaa liiga ogolaan lahay maanta inaan galo wallaahi bilaahi waan dagaalami lahay ishaadiyada afka horaan ka geli lahay nin daraad waxaan maqlahay oo dhahay raggaan lama tabar looma hayee ee waxay qo- sheegteen magac la dhaho inqamaazi kuma talagelin inay noolaadaan ragaan nolol ku talagelin ma aniga qaabili karnaa alxamdulilah ilaaha ku mahadsan ilaaha ku mahadsan allahu akbar allahu akbar ayaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaad kusoo dhawataa idaacadda islaamiga alfurqaan adoo ku bilaa magacaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته anigoo ah uma ayman oo joogto gobolka jubbada hoose gaar ahaan degmada jamaame aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay maasha allah waxaan leeyahay allahu akbar allahu akbar Een, waxaan leeyahay saa kayfa saa asabaax almudariin walaalihina mujaahidiinta way naga farxiyeen ilaahay subxaana watacaala ha ka farxiyo ilaahay subxaana watacaala waxaan ugu baryayaa keena dhacwaa inuu ilaahay bogsiyo keena shahiida ilaahay subxaana watacaala shahaadadiisa uu ka aqbalo keena joogana ilaahay subxaana watacaala inuu sugo mujaahidiintan waxaan leeyahay sabra ee sugnaada ilaahay subxaana watacaala wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aaminuu isbiruu wasaabiruu waraabiduu واتقوا الله لعلكم تفلحون إن شاء الله مجاهدين إن صبرتان أسقناتان أي إن دردار منا أنا جن قبلها مسلمات كيان هاي ولا لهنا قرب كينا أيان تاجنا مرنا إذا كما بحدونا إن شاء الله إن قالنا وحوى معلمهن جب كذي هلاك كذي إلهي سبحانه وتعالى وزائدية هذا إن بدنا أي كسول لاعبين أيان إن آذن يبال إي أوري maantana ilaahay subxaana watacaala inta ay dhahayaan niida ha loo dhiso ee saraakiishooda gacanta lagu soo dhigay allahu akbar ilaahay waa ku mahadsan maanta farxaddeena wallaahi lama koobi karo quraacda xitaa nama marays markaa lii dhahe een aadan yabaal intaan aan qalbigeena u taagnaayay saaka gacanta walaalaha mujaahidiinta ku dhigan raayadda ka taagan wallahi waxaa sameeya waan garan waaye ilaahay subxaana watacaala ha noo zaa'idiyo insha allah mar dhowan waxaan rajaynaynaa muqdisho hadduu ilaahay yidhaahdo insha allah een mar walbana waxaa ku dadaashaan isku xirnaanta iyo isku duwanaanta een ilaahay subxaana watacaala mar walba wuu idin gargaara gaalada maanta waxay ku sabrayaan gaalnimo waxay rajeynayaan way ogyihiin jannada inay rajeynayaan oo ay gelayaan cadaab idinkana janno ayaad rajeynaysaan mar walbana waxaan leenahay ku sugnaada dariiqa toosan waxaan kale halkan fariin ugu dirayaa murtadiinta war murtadiinyay waa daasheen intay goorgoor tahay ee waxaan leenahay toobadkeena haddaa toobadkeeni weyseen gacmaha mujaahidiinta uu ilaahay idinku cadaabayo cadaabkum cadaaban aliima udha ilaahay annagana insha allah mar walbana waan u taagan walaalaheena mujaahidiinta inta ay ay nafta keena u dambeeya uu ka shahiiday ee caa- caalamka dhan laga taagay raayo tawxiid meel walbana insha allah waan ilgu soo galaan ilgu soo daadan doona hadduu ilaahay yidhaahdo haddana waxaan halkan kusoo diyaariyay buraanbur yar oo ugu tirgale een, maanta bishaaraadka barbaartiito wixeed ka baaq baan u deerehayaa Ee, barbaartiito wixeed ka baaq baan u deerehayaa ee baaqi amiirkeena raggii bal dahab ku qoray ee galada baacsada iyo marna aan ka baaqaneen ee boqontii kaga gooyay boqolaalka muhurtadeen ee barkala u kaxe heestay kumanaan maxbuuska badan allah barakeeyo waa inaan bogaahadiyaa ee mujaahid mujaahid midigtaadu ha sarees amiin mujaahid mujaahid midigtaadu ha sarees alloo mujaahidiinta wejigooda nuhur ka yeel allow murtadeenta madaxooda waa hada jaar allow murtadeenta madaxooda waa hada jaar allow munaafiqiinta caalamooyinkooda saar allow munaafiqiinta caalamooyinkooda saar kuwii muscabkeheena diihidoona dooholarqaad kuwiya diintaheena diihidoona dooholarqaad inay murtadihin yihiin yaana muranka qaabo ee maatadii lahayama ee maatadii lahayama halkooda waada dhaceen inay murtadihin yihiin yaana muranka qaabo muqdisho waa la gaari madaxtooyo waa hala teegi raayaadii towxiidka runtii waa la wada suraa ee gaalka roorahayo raahadkiisa waa halahayn intayna goor gohor tahay toobada ha qabsaada marniila taaga ha waleehe toobanihi ma jiro imaa niilito hogta imaa tiirkanigalo xerxero insha allah biidni illah asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu wcalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu magacayga waa xafse ibraahim mukhtaar waxaan joogaa jubbada hoose gaarahan jamaamo ee ka waran shucuurtiina maanta weerarka lagu qaaday degmada aadiibaal ee gobolka shabeellada dhexe aad iyo aad baan ugu faraxsannahay shucuurteenna way kacsan tahay ee ilaahay baa ku mahadsan faidaa nazala bisaaxatihim fasaaa sabaaxu lmundariin baan leenahay insha allah dhammaan muslimiinta iyo mujaahidiinta dhammaanteena farxad baa nabada guuxiisa xasanow toddobaatan jir baa tahay way kugu taagan tahay tale mahayside tugsi baa ku dilay iyo tale maraykane tuuggii maraykanha dagaalka kugu tabantaabinay oo tale ku siinaaye toddobaadkan wuxuu tabiye inuu tale uusa kuu haynin afrika tabarucii tuugsigaad u tagtay ayaguna waxay tabiyeen xasanow tale kuuma haynee nagadaa tilmaamaha adigana waxaa tiri oo oo lagaa tabiye tollo ayay toog mahaye way igu taagan tahay saaka waan toobanahay aadam yaal saaka waa la taabsaday maxaa taladan ii dhiibi waa adiga turaanturootaye oo lagaa tillaabsaday xasanow aan kuu xisaab xiro horta xabadkaad leedahay gaalnimaa xayuumsatay xaalkaada wuu xun yahay reexamar xasuuqoodi baa xabadka kuu buuxo xarakada adigaa xanaajiye dhaar beenna xaabsatay xariyihii laguu xiray xusulkii laguu duubay waa maraykan eh iyo daldhifikiise xariyihii laguu xiray xusulkii laguu duubay saaka xarakada way xayuumisay xalane iyo xamar bay ku xisaabtamaysaa xaalkaa xiray ma leh xarakada harcad bay ku xalaalinaysaa waa noo xisaab xamar wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo magacayga kubilaya umana leyla waxaan joogaa gobolka jubbada hoose gaar ahaan degmada jamaame maasha allah aad aad ayaan u faraxsana alxamdulilah ilaah ayaa ku mahadsan marka hore waxaa ku mahadsan ciidamada mujaahidiinta oo saaka meesha weeraray alxamdulilah mujaahidiina waxaan ilaahay sabra oon sugnaada alxamdulilah cadowaas xun aa u dhowr adeega kamiicyada miinada kulli u dhiga alxamdulilah ilaah ayaa ku mahadsan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaad kusoo dhawaataa idaacadda islaamiga alfurqaan adigu ku bilaa magacaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مقعي وأم أم سمعي أو جوكتا قبلك جبادة أسقاران دقمة جماعة الله أكبر الله أكبر الله أكبر أيان ليها إلهي أكوم عدسان ثم مجاهدين تأساك ويرد دقمة أنا يوال ما شاء الله إلهي أكوم عدسان مجاهدين تحن ليها عدوغ مركان قواب سيو مرها إن شاء الله ألقى ميسترو asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaad kusoo dhawaataa idaacadda islaamiga alfurqaan adigu ku bilaa magacaada wcalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaat anoo lindhaha sexra daahir shido jooga degmada jamaamo allahu akbar allahu akbar allah ku mahadsan walaa bishaarooyinkaas khayr qaba noo soo tibiseen ilaahay cadowga inka qabto ilaahayna bishaarooyin khayr badan oo bishaarooyinkaas ka khayr badan ilaahay noo soo hoye inkana gaaladii cadowga allah inka qabto